bsm illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb اlعaalamiin slى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعiin ama bعdu qala اlimam الbخariي raximh اllah taعalى bab اlfitnaة اlati tamuuj kamwj اlbaxri baabu bayaani اlfitnati fitnadii caddaynteedii buu u baab yahay allatii fitnada oo tamuuju hiraynayso ka mawji lbaxri badda hirarkeedaoo kale yacnii fitnada waaweyn ee badda hirarkeeda oo kale hiraynayso ayuu u baab yahay caddaynteeda marka fitanku inay anwaac kale yihiin ay tusaa tabwiibka imaamu albukhaari qaarna ay waaweyn yihiin kuwana ay yaryar yihiin sidaasoo kale ayaana ibnu abi shayba uu wariyey can caliyin waxa uu yidhi wadaca allaahu fii hadihi alummati khamsa fitanin alla ummaddaani wuxuu dhigay korkeeda shan fitno afar buu sheegay markaasuu yidhi humma fitnatan tamuuju ka mawji lbaxri waa tabwiibka bukhaari hadda u baabaystoo kale mid marka weyn oo hirarka baddoo kale ah markaasuu sii sifeeyo waxa uu yidhi wahiya alatii yusbixu nnaasu fiiha kalbahaa'imi fitnadaa markay dhacdo dadku xoolo oo kaley noqonayaan caqligoodii ma adeegsanayaan ay laa cuquula lahum wax caqliga ma jirayaan oo caqligii iyadaa la tegayso xadiidka abi muusana waa xoojinayaa uu yidhi tadhabu cuquulu akthari dalika azamaan zamankaa dadka joogo caqligoodu badanaa waa tegaa waqtiga fidnada joogto qofkii caaqilka ahaa wuxuu isku bedelayaa qof caqliba aan lagu arkin ayb ibnu abi shayba sidoo kale wuxuu soo saaray can xudayfata qaal laa taduruka alfitnatu maa carafta diinaka fitna ku dhibi mayso inta aad diinkaaga taqaano inama alfitnatu fitnadu ida shtabaha calayka alxaqu waalbaatilu fitno waa marka xaqa iyo baatilku uu iska kaa dheeh galaan ood kala garan weyse xaq iyo baail xaqina fahmi weyso baailkiina baail ahaan u garan weysid waana kasoo hadalnaa fitnadu in xaaladaas ay tahayba ayb marka nooc fitanka ka mida weeyaan marka midaani waa fitnada weyn wa qaala bnu cuyayna sufyaan bnu cuyayna waxa uu yidhi can khalaf bni xawshabin qaala wuxuu yidhi khalaf kaanuu yastaxibuuna waxay jeclaysan jireen an yatamathaluu bihadihi alabyaat beydadkan inay kusoo tusaale qaataan cinda alfitani fitanka agteeda beydadkan ama gabayadan soo socday inay ku halqabsadaan oy ku tusaale qaataan bay jeclaan jireen qaala imruulqays imruulqays waxa uu yidhi beydkan marka imruulqays ma laha sida xaqiiqda ah camru bnu macdi kariba iska leh shuraaxda sidaasay dhaheen camru bnu macdi karib azubaydi ayaa iskale sidaasayna ahlu luqaha ay sheegeen ayb beytku marka sidan weeyaan alxarbu awalu maa takunu fatiyatan tascaa biziinatiha likulli jahuuli xataa ida ishtacalat washuba diraamuha wallat cajuuzan gayra dati xaliili shanطaa'a yunkaru lownuha watagayarat makruuhatan lishami waataqbiili alxarbu dagaalku awalu maa takuunu awalu maa marka ugu horeyso takuunu yacnii ay ahaanayso ay dhacayso fitnatan idaa kaanat fatiyatan idaa kaanat fatiyatan marka fatiyatan haddii aan sidaan hadda u wadno alxarbu mubtada waaye awaluna waa mubtada haani a waaye fatiyatantaas marka waxayn mansuub ku tahay xaalo oo aan khabar booskiisii dabooli karin waay jumlada marka lagu qadarayo ayaa marka waxay noqona khabar mubtadahan u noqonayso labaad mubtadaha labaad iyo khabarkiisuna alxarbuduu khabar u noqonaya waa meelihii marka xaaladu intay meeshii khabarka xaalo intay dhacdo khabarkiina aynan dabooli karin ayb meesha saas oo kale weyn marka alxarbu awalu maa takuunu xaasilun idaa kaanat fatiyatan sidaasay ka dhigantah alxarbu xarbigu awalu maa marka ugu horeyso takuunu taqacu ay dhacayso fatiyatan idaa kaanat fatiyatan ayb tascaa way ordaysaa biziinatihaa iyadoo ku dheehan quruxdeeda iyadoo ku dheehan gabar yaroo qurxku dheehan iyadoo quruxdeedii ku dheehan bay soconaysaa likulli jahuulin mid kastoo jaahila ayay u ordaysaa xataa ida shtacalad markay hurto wa shubba la huriyo diraamuhaa hurkeeda la huriyo wallad way jeesanaysaa cajuusan iyada oo cajuuso ah ayay jeesataa hayra daati xaliilin zawj aan u saaxiib ahayn yani iyadoo qof yacni rabaaba aanay jirin shamdaa'a iyadoo markaa yacni ciraysatay yunkaru la inkiraayo lownuhaa midabkeeda watahayarad ay doorsoontay sidaasay ahaanaysaa makruuhatan la nacaayo lishammi urin loo nacaayo iyo wataqbiili dhunkashada yani oo keliya ka wadaa waxay tahay xarbigu marka hore waa iswaa is ziinaynaya waa isqurxina markii lagu rafaado oo lagu dhibaatoodana waa laga cararayaayo markaasaa waxaa soo baxaysaa foolxumadiisu yaa soo baxayso gabaygan baa marka ninkan uu yidhi markay dagaaladu iyo jiraanay ku tusaale qaadan jireen say uga joogaan ayb ayb marka sidaanay jeclaan jireen meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa mararka qaar hadal xikmad ah oo la yiri in lagu tusaale qaadan karo oo dadka wax lagu fahamsiin karo haddii marka ama gabay nin yidhi ama yacni xikmad horoo nin ka tegey dadkii marka in wax lagu tusaalayn karo la dhihi karo war ninkii hebel ahay xikmadiisa saasay ahayd ee waxaan iska ilaaliyay hadda ka hor waa kiisaa yidhi in yacni markaas ay la dhihi karo dadku qaarnaad aayadaha iyo axaadiidta iyo waxbay ku qaataan qaar kalena xikamka iyo yaa laga yaabaa inay wax ku fahmaan ayb dagaalkii marka marka hore waa isa ziinaynayaa marka dambena wuxuu noqonayaa wax aad u foolxuno foolxumadiisa iyo qaraarkiisii baa markaas la arkayaa ayb inta marka saddexda bayd macaanidoodu sidaasun weeyaan ayb meeshaa marka alxarbu awalu maa takunu fatiyatan dabdiyaal kalena waa ku soo arooreen shaarixu uu sheegayo awalu maa takunu fatiyatun awala maa takunu fatiyatun iyo sidaan alxarbu awalu maa takunu fatiyatan ayb oo markaas fatiyatan laga dhigo xaalo maadaama khabar aynan noqon karin kadib taqdiir iyo loo sameeyo wa qabla xaalin laa yakunu khabara can aladii khabaruhu qad udmira ka darbi alcabda musii'an wa atam tabyiini alxaqa manuutan bilxikam kii uu yidhi waay ibnu maalik meelahaas marka ayay ka mid tahay ayb marka waxaa laleeyahay alxarbu awalu maa takunu fatiyatan ay ida kaanat fatiyatan ayb qala xadaana cumar bnu xafs bni ghiyaasi qala xadaana abi wahuwa xafs bnu ghiyaas alqaadi alkuufi qala xadaana alacmash qال xdثna shقيq qal smctu xudayfةa yqul bayna naxnu juluusu xili aan nahay kuwa fadhiyo aan fadhino cinda cumara cumar agtiisa id qaama uu kacay id qaala waxa uu yidhi ayukum kiineebaa yaxfadu xifdisan qowla الnabiyi sal ا slam nebiga hadalkii uu ka yidhi fi lfitnati fitnada yaa xifdisanoo yaqaano qaala waxa uu yidhi fitnaة الrajuli fi أhlihi qofka fidnadiisa fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa uu ku fidnoobo wa maalihi iyo maalkiisa iyo wa waladihi caruurtiisa iyo wa jaarihi dariskiisa tukafiruha asalaatu salaadaa dhaafto wasadaqatu sadaqadiibaa dhaafto waalamru bilmacruufi baa dhaafo wannahyu cani ilmunkar yacnii fidnada ehelka iyo maalka kaaga imaanayso waxaa lagugu dhaafayaa salaada aad tukatay sadaqada aad bixisay iyo alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar qaala waxa uu yidhi cumar laysa can hada as'aluka kan xaggiisa kaa su'aali maayo fitnadan yar maku su'aalaya taas walaakin alatii tamuujuka mawji albaxri waxaan ku su'aalayaa midda weyn oo badda hirarkeedoo kale la-eg qaala waxa uu yidhi laysa calayka minha ba'sun laysa calayka korkaaga ma ahaanin cumarow minhaa fitnadaa daran xaggeeda ba'sun wax baasa ya amiira almu'miniin ina baynaka adiga iyo wa baynahaa fitnadaa dhexdeeda baaban albaab ayaa ah muqlaqan la xiray adiga ma ku dhibayso fitnadaa iyo adiga albaab xiran baa idiin dhexeeyo qaala cumaru cumar waxa uu yidhi ayuksaru lbaabu albaabka ma la jebinayaa am yuftaxu mise waa la furayaa qaala bal yuksaru waa la jebinayaa dadka iyagaa doonanayo jebinaya albaabka ayb qaala cumaru cumar waxa uu yidhi idan laa yuqlaqu abadan haddii dadku ay jebiyaan oy furtaan idan markaa laa yuqlaqu la xiri maayo abadan weligeed la xiri maayo qultu waxaan idhi ajal nacam waa sidaas arrinta qulnaa lixudayfata xudayfa waxaan ku nidhi akaana cumaru cumar ma ahaa yaclamu inuu og yahay albaaba cumar albaabkaas fitnada ku teedan ma yaqaanay qaala nacam buu yidhi haa waa yaqaanay kamaa yaclamu sida uu u garanayo anna duuna qadin berrito ka sokay leylatan habeen inay tahay yacnii berri ka hor caawa inay tahay oo habeen berri in habeen ka soo horeeyo sida uu u yaqaano u yaqaanay wadalika anii wadaalika kaagaasina wuu dhacayo waa waa xaasil annii aniga xadadtuhu inaan u sheegay buu sidaa ku oga og yahay xadiidan xadiid laysa bilaqaaliidi aan ahayn axaadiid marka yacnii qaladaad iyo waxaa ku dheehan wax qaladaad iyo ku jiro isku eg eg uma aanan sheegine wax cadaan u sheegay fahibnaa waa ka haybaysanay an nas'alahu xudayfa inaan weydiino manil baabu albaabku yaa waay fa amarnaa masruuqan masruuq ayaan amarnay noo su-aal aan dhahnay fasa'alahu waa su-aalay faqaala waxa uu yidhi man ilbaabu albaabku waa ayo qaala cumaru albaabku waaba cumar isagaa marka fitnada adaa ku gudban haddii adiga marka aad dhimato lagu dilo fitankii marka waa sii bilaabmaya ayb xadiidka marka tarjamada iyo xadiidku way ismudaabaqaynayaanoo waxaa ku jirto walaakin ilatii tamuuju ka mawji lbaxri qala xadaثna sacيid bn abi maryam qala akhbarna mxamed bn jacfari can shariik bni cabdillaahi can saciid bn اlmusayb can abi musa alashcariyi qaal kharaja الnabiyu salى اllahu عalayh waslm nebigu waa baxay ilaa xaa'idin derbi meel deyd ah beer deydkeed ayuu ku baxay min xawaa'id اlmadinati madiina dayrarkeeda ka mid ah lixaajatihi buuna u baxay wa kharajtu fii ithrihi raadkiisaan anigana ka daba tegon ku baxay falamaa dakhala alxaa'ida markuu xaa'idkii galay derbigii jalastu calaa baabihi albaabkiisaan fadhiistay wa qultu waxaan idhi la akuunanna ahaadee oo ahaadee alyowma maanta bawaaba annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga waardiyihiisaan maanta noqonayaa walam ya'murnii mana ifarin isaga sidaas fadahaba annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga waa tegey waqadaa xaajatahu xaajadiisii buu gutay waa soo xaajo gutay wa jalasa wuxuu fadhiistay calaa qufi lbi'ri ceelka raarkiisa ceelka raarkiisa meesha yacni wareegsan ayuu geesteeda fadhiistay fa kashafa can saaqayhi labadiisa shanshood ayuu feeyday oo maradow kor u qaatay xoogaa wa dallaahumaa fi lbi'ri ceelka ayuuna ku laalaadiyey marka lugihiisa ayb fa jaaa abuu bakrin abuu bakar baa yimid yasta'dinu calayhi isagoo nebiga korkiisa ka idin dalbanayo inuu soo galo liyadkhula si uu usoo galo fa qultu waxaan idhi kamaa anta sida aad tahay ahaw xataa asta'dina laka ilaa aan kuu fasax dalbo fa waqafa waa istaagay fa ji'tu ila nabiy sal ly slam nebigaan u imid faqultu yaa nabiy allah abuu bakrin yasta'dinu calayka abuu bakar baa kaa fasax dalbanayo qaala iidan lahu u idin wabashirhu biljannati jannana ugu bishaaray fadakhala waa galay faja'a can yamiini nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga midigtiisa ayuu yimid xagga ayuu ka yimid uu fadhiistay fakashafa can saaqayhi labadiisa shanshood ayuu feeyday isagana marada kor uga qaaday wadallaahumaa fi lbiiri ceelkiibuu ku laalaadiyey faja'a cumaru cumar baa yimid faqultu kamaa anta xataa asta'dina laka faqaala nabiyu sal ly slam iidan lahu u idin cumar wabashirhu biljannati jannana ugu bishaaree fa ja'a can yasaari nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga bidixdiisii buu yimid fakashafa can saaqayhi buu isaguna fayday fadallaahumaa fi lbi'ri ceelkii ayuu ku laalaadiyey famtala'a alqufu raarkii marka waa buuxsamay falam yakun fiihi majlisun fadhi ma uunan ahaanin meel laga fadhiisto uma ja'a cuhmaanu cuhmaan baa yimid faqultu waxaan idhi kamaa anta sidaad tahay ahaw xataa asta'dina laka faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi iidan lahu u idin wabashirhu biljanna jannana ugu bishaaree macahaa balaaun yusiibuhu iyadoo ay la socoto marka imtixaan asiibi doonto cuhmaan waa dilkii la dilay oo gurigiisa loogu soo dhacayo radia allaahu canhu faqultu waxaan idhi fadakhala wuu soo galay falam yajid macahum ma uunan ka helin macooda majlisan meeluu fadhiisto fataxawala waa wareegtay xataa jaaa muqaabilahum ilaa uu yimid isagoo markaasaa uga soo horjeeda calaa shafati lbi'ri ceelka faruurtiisa yani dhanka kale gediga kale fakashafa can saaqayhi isagana labadiisii shanshood buu kor u qaatay uma dallaahumaa fi lbi'ri ceelkii buu ku laalaadiyey sidaasu marka maxalushaahidka marka waxay tahay cumar yani cuhmaan dilkiisu in fidno weyn ay tahay nebiga saasuu tilmaamaya waana fidnadiiba markii cuhmaan la dilay kabacdi ma kala istaaginba ayb fa jacaltu atamannaa waxaan guda galay buu yidhi inaan tamaninayo akhan lii walaal aniga ii sugnaaday yaan rajaynayo inuu isaguna soo galo oo jannadii markaa loogu bishaareeya wa adcu allaaha an ya'tiya allaan baryayay walaalkay inuu ilaahay keeno waa nin walaalkiisoo guriga oo uga soo tego waa ku soo gaarayaa yidhi waay wuxuu isleeyahay maanta jannadiibaa halkaa nebigu uu yacnii uu dadka ugu bishaaraynayaaye waa intaasoo walaalkaa isaguna uu helo ayb qaala bnu lmusayab fata'awaltu dalika qubuurahum qubuurtooda sidaasaan ku fasiray oo yacnii nebiga iyo abubakar iyo cumar waa isku meelay ku yaallaan cuhmaanna baqiicuu ku duugan yahay marka meel gooni ka ah buu ku jiraa sida haddaba meel gooni ka ah oo u fariistay ijtamacat haahunaa meeshan waa ku kulantay kuwani wanfarada cuhmaanu cuhmaanna qabrigiisa meel kalow noqday sidaasuu leeyahay macnaa marka dadkaasoo dadkii waxaa weeyaan saddexdoodaba rasuulku markuu dhintay salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh abubakar baa yimid khaliifo noqday kadib cumar kadibna cuhmaan waana dadkii sidaas ay u kala horeeyaan ay u kala fadli badnaayeen radia allaahu canhum marka waxaa aad u nasiib xun raafidada ama shiicada oo iyagu ka dhigteen wax ilaahay loogu dhowaado dadkan akhyaarta nebiga jannada ugu bishaareeyay caydooda iyo lacnadooda ilaa qaarkood ay yidhaahdaan ninkii boqol jeer subaxdiina adkaaru sabaax walmasaa ay ku dareen abubakar lacnadiisa abubakar in boqol jeer la lacnado subaxdii habeenkii galabkiina boqol la lacnado waxay ka dhigeen wax janno lagu galo dadka kuwaasi marka culammadu waxay yidhaahdeen adaruu calaa hada addiini min alyahuudi wanasaara yahuud iyo nasaara iyagaa uga dhib badan dadka muslimiinta haddana saad ogtihiin waxay ku socdaan ijtiyaax oo yacnii maada maadda ahaan iyo yacni military ahaan iyo afkaar qurun oo la faafiyo intaba waa wada wataan iyadoo iyagoy u dhisan tahay wataan dadka marka nasiib darada hadda weliba siyaadada ayaantaana waxaa ka mida ilaa iyo yacnii boqolaal arday ayaa ciraaq loo diraa baa la leeyahy ciraaq ciraaq yaa jooga dowlo shiico aha joogta iyo odayaal raafido ahaa buuxaan marka meelahaas baa la geynaya ardaydan marka waxbarashaa lagu sheegayaa saddex boqol oo ardayaa istiqbaali kara iyo afar boqol waddan isagiiba dagaal ka socdo rafaad ku jiro oo gees walba ay xabad uga socoto inuu afar boqoloo qof meeshan ka qaado caqligu muxuu keenaa bilaahi calaykum caqligu wuxuu keenayaa waxay tahay waddankani wuxuu noqday waddan afkaar kastoo quruna waddan uu lagu abuuri karo iska noqday hadda maadaama wax ilaaliyaana aynan jirin wax hadda ka fakaraana aanay jirin dadkiisuna jahawaraar iyo tiid aan isaga jirno ayaa kanna halkan kan halkan kan halkan marka raafidaduna wax uun waxaa weeyaan barnaamij kaloo la rabo waayo uun dadkan in lagu kala qaybiyo hadda ka hor annagu shiica ma arki jirin qof soomaaliya shiiciaan ahay dhahayo ma arki jirin laakiin hadda internetyadii iyo iyagoo yacni muuqaala maqala bay ku jiraan iyagoo dhahaya aalubeytka madhabtoodan ku qanacnay annaga dad waaweyn iyo dad dhallinyaraha wax walba isugu jiraan marka in la fududaysta maaha falyuballigii shaahidu lghaa'iba qofka joogo kan maqan ha gaarsiiyo waxbarashana meeshaasi naga raaci mayso bal qofka waxaa u khayr badanba dad gaalo ah uu og yahay gaalnimadooda inuu waxbarasho u aado taasaa ka khayr badan kuwaan intuu aadin leanna kuwaani waxay tahay xiqdi unbay barayaan xiqdi loo qaado kibaaru awliyaa illaah ayay barayaan abuu bakar iyo cumar iyo cusmaan oo xiqdi loo qaado maxay maxay noqonaysaa maxay tahay intaasaanba ka nabad qabnayba inaga ayb ummadaha ay ku dhex nool yihiin oo shiico iyo ay ku dhex nool yihiin shiicada ayaana garanayaan dhibka ay nimankaas qabaan iyo waxa ay yihiin innaga hadda waxaa laga yaabaa inaan dhegteenna lagu shubi karin leanna weligeen maba dhibkooda ma aanan arkin laakiin ninkii ay la degan yihiin yaa dhibkooda yaqaano fahmayo waar marka inaan hadda ka joogno yaa noo hadda intay goori goor tahay in laga joogaa fiican waqad andara man waqad acdara man andar carabtu waxay yidhahdeen qad acdara man andar qofkii digay waa cudurdaar tiray mar dambe marmarsiyo iyo ma jirayaan dadkii marka ummaddan wax loogu dhiibo ama sheegto ayagu inay ummadda mas-uul u yihiinna waa la su-aala iyaguna shilinaan u dan lahaa iyo waxaasaan rabay iyo ma soconayso amaama allaahi qofkii inta waxaas keeno isaga ku dhibaatoobo ummadna ku dhibaateeyo qiyaamaha mas qoortaada unbay ku suran tahay dadka ilmahooda laga dhuminayo laga baadiyeynayana adiga kuwaaga ayay ka gudmaysaa arrintaa iyadaa iyadan haddaad ilmo dadow baadiyeyso ood baadidood horseeddo kuwaagii adigana ma fiicnaanayaan ogow ayb fata'awaltu dalika qubuurahum ayuu yidhi qubuurtoodan ku awilay ijtamacat haahunaa wainfarada cusmaanu ayb qala xadaanii bishru bnu khaalidin qaala ahbaranaa mxamed bnu jacfarin can shucbata can sulaymaana qaala samictu abaa waa'ilin qaal qiila liusaamata usaama waxaa lagu yidhi alaa tukalimu haada miyaadan la hadlaynin ninkan cusmaanay ka wadaan cusmaan miyaadan la hadlayninoo waxaa laga yaabaa marka qadiyadii weliid bnu cuqba inay tahay weliid bnu cuqba cusmaan walaalkiis ku hooyo ah buu ahaa meel buu u dhiibay khamri buu cabay waa tii markii dambena cuhmaan jeedlay oo xajkii ku dhuftay marka xoogaa cuhmaan bay marka aad u eeday jireen qolooyinkan marka ciraaq iyo meelahaas joogay qaala waxa uu yidhi marka usaamay waxay leeyihin miyaadan la hadlaynin adiga ninkan qaala waxauu yidhi qad kallamtuhu waan la hadlay maa duuna an aftaxa inta aanan furin ka hor baaban albaab akuunu aan ahaanayo awala man qofkan ugu horeeyo yaftaxuhu furaayo qad kallamtuhu waan la hadlay maa duuna an aftaxa baaban akuunu awala man yaftaxuhu inta aanan ahaanin mid furaya albaab aniga aanan jeclayn kan ugu horeeyo fura inaan noqdo wuxuu ka wadaa baabkaas ama albaabka uu sheegayana dadka madaxda ah in si calan oo bannaankay taallo loo yacni loo naqdiyo ama wax looga sheego ayb marka anugu wuxuu leeyahay ma bilaabaayo dadka madaxdaa inaan yacnii si calaaniyatana aan u inkiro laakiin isagaan inta u tagaan u sheegay leeyahay ayb wamaa ana anigu ma ahi biladii midka aquulu dhahayo lirajulin qof ku dhahayo bacda an yakuuna amiiran markuu amiir noqdo kadib ninkaa calaa rajulayni laba qof korkooda uu amiir u noqdo ma dhahayuu yidhi anta adiga khayrun waa nin fiican oo khayr badan baa tahay ma oranayo bacdamaa samictu min rasuuli illahi sal ll ly salam markaan maqlay kadib nebiga ka maqlay yaquulu isagoo dhahayo yujaa'u birajulin nin ayaa lala imaanayaa fa yutraxu fi nnaar naartaa lagu tuurayaa fa yadxanu fiiha ka daxni alximaari waa shiidmayaa marka sida yacni dameerku wax u shiido oo kale dameerka yacnii wax shiidayo siduu shiidka ugu wareegtoo kale ayuu isaguna ugu wareegayaa biraxaahu shiidkiisa fa yutiifu bihi ahlu nnaari ahlu naarkii ayaa kusoo xoomayo daafa hadda lagama bixinin ataafa laga bixiyey marka culamadu waxay yidhahdeen ataafa macnaheedu waxay tahay dadku marka ay kusoo xoomaan ayaga oo aan ku wareegsanin inay ku wareegsadaan shardi maaha daafa laakiin marka la yidhaahdaa waa markay ku wareegsadaan waa kusoo xoomeen uweyn hadda fa yaquuluuna waxay dhahayaan ey fulaanu yaa fulaanu hebelow alasta miyaadan ahayn kunta adiga ta'muru bilmacruufi inaad farayso watanhaa cani ilmunkari fayaquulu inii kuntu aamuru bilmacruuf wuxuu dhahayaa marka ani macruufkan fari jiray walaa afcaluhu ma samaynaynin wa anhaa cani ilmunkari munkarkan reebi jiray wa afcaluhu waana samaynaynin marka wuxuu leey nin amiiro madaxa aniga ma ammaanayu leeyahay leanna ninka amiirkee madaxda waxaa laga rabaa macru inuu macruufka faro munkarkana reebo haddii uu macruufka faro munkarka reebana isagana waa laga rabaa marka wuxuu macruufa inuu fartoomo wuxuu munkarana uu ka haro maadaama arrintaa aniga aanan ogeyn dad ma taskiyeynayo mana ammaanayu leeyahay marka mid maahi aniga yacni mudaahana ma samaynayu leeyahay dadka madaxda nin korka ka subsubkaayo oo ammaanayo oo u sacabtumaayo iyo mid noqonayo maahiye wixii ay igu leeyihiinna si sir ahaan ugu sheegayaa mana tamalluq iyana ma ku samaynayo ayb qisadaas marka wuxuu ka rabaa marka usaama uu leeyahy qad kallamtuhu siran duuna an aftaxa baaban ilaa baabkaas wuxuu noqonayaa baab fidno qaala ciyaadun ciyaad waxa uu yidhi muraadu usaamata usaama muraadkiisu annahu laa yaftaxu ma furaayo waayo baaba almujaaharati binnakiiri cala alimaam baabka ah yacnii in kor loogu qaado oo lagula jahro inkiraadda qofka imaamka ah limaa yukshaa waxa laga cabsanayo min caaqibati dalika arrintaa ciribteeda ah bal yataladafu bihi waa u xeeladaysanaya wayansaxuhu siran si sirowna ugu naseexaynaya fadalika ajdaru bilqabuul xadiid baana ku soo arooray ninkii nin madaxa nasiixa u haayo ha u tago ha u qadimo si sir ah maxaa yeele laba arrinba waa ka dhalanaysaa haddii si calaaniya ah oo kor ah loogu sheego wax laba waxba waa ka imaan kartaa hadduu dhallinyar yahay dhallinyaranimadii horta waa haysaa iyo xiddadeeda mulkiga iyo boqortooyaduna beenay u sheegayaan haddana ninkii oo boqortooye haysto oo isagu yacnii dabka uu gacantiisa ku jiro haddii hebelaa ku inkiraayin la yidhaha inuu dilaaba laga yaabo marka waxyaabahaasna inuu horseeda waxbaa ka imaan kara fitan iyo dhibaato taasuu diidaya marka qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan baabkii hore marka calaaqa la leeyahay fitanka waaweynu ka sheekaynaya qaala xadaanaa cuثmaan bnu اlhaythm qaala xadaanaa cawfu huwa cawf alacraabiyu can اlxasan can abi bakrata qaal laqad nafacani اllaahu abi bakra waxa uu yidhi alla wuxuu igu anfacay bikelimatin kelmad ayaama aljamal maalmihii jamal ayaam aljamalna waxay ahayd dagaalkii ka dhex dhacay cali oo dhinac ah iyo dalxa iyo zubayr iyo caaisho oo dhinac ah wuxuuna ku dhacay si aan markaas iyagu aynan u qasdin ayuu ku dhacay marka khulaasadiisa lasoo koobo wuxuu ahaa bishii dulxija sanadku soddon iyo shan markuu ahaa ayaa cuhmaan la dilay oo ay saxaabadu intooda badan xajka jiraan markii la dilay yani saxaabadii zubayr iyo talxa iyo caaisha iyo intaba cali xukun kuma haysanin bal qofkii u yimaado waxay ku dhahayeen cali la mubaayacoona isagaa madax idin noqonayo ninka fadli badan ma jiro sidaasay dhahayeen markii ay soo laabteen ayaa marka cali waxay ka dalbadeen cuhmaan dadkii dilay in la keeno dadkii cuhmaan dilay inuu keeno calina radia allaahu canhu wuxuu rabay markii ay iyagu la mubaayacoodaan oo talada ay ku soo wareegto oo uu yani xaakim sax ah uu noqdo oo uu gacanta xukunka ku dhigo in dadkii cuhmaan dilay oo dhiiggiisa lahaa inay qof ku sheegtaan oo ay yidhaahdaan annaga cuhmaan hebelaa naga dilay markaas inuu usoo qabto diyaaru u ah laakiin dadkii cuhmaan dilayna dad tiro badan wey oo dad hadda hebel iyo hebel la dhihi kara maaha calina mubaayacadiisii in lagu xiro cuhmaan dadkii dilay soo qabo taasna isagu marka yacnii ma uunan yeelin ijtihaadkiisu wuxuu ahaa cuhmaan marka dadka dhiiggiisa leh hadday qof kusoo sheegtaan inuu maxkamad u saaro markaas laakiin ay ka horeyso mubaayacadii ay ka horeyso iyagiina marka waxay yidhaahdeen uman waxay yidhaahdeen qofkii qof laga dilo waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi suldaana ninkii qof laga dilo xaqou leeyahay iyo suldaan xujow haystaa qofkii ka dilay in gacanta uu kusoo dhigo gacanta loo soo geliyo waxay yidhaahdeen marka haddii uunan dadkiiba awood u lahayn inuu soo qabto xaakim awood leba maba ahan marka maynan la mubaayacoonnin qaarkood iyaga marka dalxa iyo zubayr iyo caaisha dhiiggii cuhmaan iyagoo raadinayay soo baxeen inay cali kala xaajoodaan basre markay marayaan agteeda ayaa marka waxaa dhacay nimankii cuhmaan dilay waxay sameeyeen dhinacaana ragay ku dareen dhankanna ragay ku darsadeen xaggay xaggay kala galeen leanna waxay ogaayeen hadday saxaabadu kulmaan oo khilaafkan uu dhammaado iyagii in gacanta lagu soo dhigaayo si aan gacanta loogu dhigin marka qaybna xaggay u direen qaybna halkan cali markay isu yimaadeenna waxbay tuurtuureen marka kuwaasna waxbay tuureen kuwanna wax qolo walbaa marka waxay is tiri waa lagu soo weeraray isdifaac dagaalku marka dagaal sidaas ku dhacay buu ahaa qolo walbaa labada qoloba ijtihaad iyo waxbay lahaayeen ayb maalmahaas marka abubakra wuxuu leeyahay laqad nafacani illaahu alla wuxuu igu anfacay bikalimatin kelmad ayaama aljamal kelmadda hadda wuxuu ka wadaa yani xadiid dhanuu ka wadaa wa kilmatun biha kalaamun qad yuam bikalimatin ay bikalaamin buu alla igu anfacay ayaama aljamal lamaa balaga nabiy sal llahu alayhi wasalam lamaa balaga anabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu markay soo gaartay ana faarisan reer faris mallakuu ibnata kisraa kisraa gabadhiisa inay boqorad ka dhigeen markuu nebigu sidaa maqlay qaala waxa uu yidhi lan yuflixa qowmun qolo ma liibaanayaan wallow amrahum imra'a arrinkooda naag u dhiibteen qolo taladoodii naag u dhiibteen ma guulaysanayaan ma liibaanayaan buu nebigu yidhi sal l marka laba waxba waa ku jiraanoo waa khabar hadda waa khabarun bimacna nahyi yaan loo dhiibanin wa mar haddii la yidhi liibaan ma jirtaba macnaha kale ku jiraa waxay tahay lan yuflixa qowmun ayaa layidhi qowm waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu wax ku khaas a marka maaha qoladaas keliya dadka qaar sida ay moodayaan waa wax caam ah waa ayi qowm waa soo gelayaan sidaan ayb lan yuflixa markaa sidaasuu nebigu sal l slam yiri marka abubakr isagu wuxuu ka wadaa marba haddii qoladaani ay caa-isho oo haween ah ka amar qaadanayaan arrintaas inaysan arrin liibaan ku dambaynaysa aynan ahaynan gartay anuu xadiidkaa nebiga sal l salam maqlay waa iska daayay marka dagaalkii wuxuu uga tegey marka kelmaddaas lan yuflixa qowmun wallow amrahum imraa mar haddii caa-isho ay dhankan jirto oo dadka laga tala qaadanaya ay tahay dagaalkaas waa iska dhaafay marka marka saxaabigu xadiidka wariyey isagu sidaan u fahmay waana xadiid marka waana caam yeelay sida aad arkaysaan haween hadda caaisho ka khayr badan oo ka fiicanna ma jirayso dabcan saas darteed marka in la yidhaahdo maahan haweentu hadday saas tahay okeyta okeyta okeyta ay tahay madax waa noqon kartaa wax ka caqli badan haweenka caqli badan oo ka diin badan caaisho ma imaanayso mana la filaayo iyadii marka haddii la yidhi yaan la raacin hadday tala qabato qoom ay dumar u talinayaan ma liibaanayaan darteed looga haray oo abubakra uu uga haray waxay tusaysaa marka haalista arrintaas ay leedahay tarjamada marka wuxuu ka wadaa ayaam yani meeshaan uu leeyahay laqad nafacani illaahu bikalimatin ayaama aljamal ayaam aljamal marka fitankii waaweynaa ee dhacay bay ka mid ahayd qال xdثna cبdاللh بن محmd qال xdثna yحyى بن آdم qال xdثna أbو بكر بن عyاaش qال xdثna أbو xصين qال xdثna أbو mريم cبdاللh بن زياد الأسدي qال لma sاr طلحة والزبyر وcائشة markay usoo socdeen إlى الbصرة bصرة bacata caliyun cali wuxuu soo diray camaara bna yaasirin camaar bnu yaasir wa xasana bna caliyin iyo xasan bin cali faqadimaa calayna alkuufata kuufay noogu soo galeen yani wuxuu islahaa cali kuufo inay qabsadaanuu diidayay marka camaar iyo xasan buu usoo diray kuufa si ay beycada uga qaadaan dadka reer kuufa fasacidaa almimbara mimbarkii bay fuuleen fa kaana alxasanu bnu caliyin fowqa alminbari xasan mimbarka korkiisa ayuu ahaa fii aclaahu yani meesha sare wa qaama cammaarun asfala min alxasani cammaarna wuxuu istaagay xasan meel ka hoosayso fajtamacnaa ilayhi waa kusoo kulannay xaggiisaan usoo ururnay usoo kulannay fasamictu cammaaran cammaar baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo ina caaishata caaisho qad saarat ila albasrati basray usoo socotay wa wallaahi baan ku dhaartay inahaa la zawjatu nabiyikum sala allahu calayhi wasalam caaisha waa nebigiinna xaaskiisa fi dunyaa walaakhira adduuni aakhiraba adduunyadana xaaskiisay ahayd aakhirana xaaskiisay jannada noqonay waxay kutusaya marka insaafkiisa iyagoo iska soo horjeedo haddana wixii ay ahayd waa sheegaya oo wuxuu leeyahay caaisha inay ahlujanno tahay u qarira walaakina allaha tabaaraka wa tacaala laakiin alleh ibtalaakum waa idin imtixaanay liyaclama inuu muujiyo uu bannaanka soo dhigo iyaahu tutiicuun isaga miyaad adeecaysaan amhiya mas-iyada caaisha qofkaa weyninka badan oo qiimaha badan waay laakiin waa laydinku imtixaanay marka bal inaad alle adeecaysaan iyo inaad iyada adeecaysaanaa laydin feerinay marka alle adeecitaankiisu muxuu ku xiran yahay wuxuu u wadaa camaar maadaama cali uu yahay amiiru lmu'miniin in la adeeco diintiibaa ti a amraysa nebigaa amray salawaat ullahi wasalaamuhu calayh wixii nebiga amrana wax alla amray waay marka bal inaad amiirkiinna adeecaysaan idinkoo marka alla raacayo iyo inaa intaad khilaaftaan aada haweentii nebiga adeecdaan baa laydinku imtixaanay laydinku jarribay ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa masaa'il badan oy ka mid tahay qofka camaar insaafkiisa iyo sidqigiisa iyo run sida uu runta ugu dadaalayay oo uunan marna mudaahana iyo waxa uunan u aqoonin ayb waxaa laga qaadanayaa fadliga caaisha radia allaahu canha haddiiba mar dadkii ka soo horjeeday ay qirayaan sidaas waxay ku tusaysaa marka fadli dhabo ay leedahay inuu yahay kaas ayb waxaa kaloo laga qaadanaya wa fiihi jawaazu irtifaaci dilmri fawqa man huwa asanu minhu wa fiihi jawaazu irtifaaci dilmri amarka midka u saaxiibka ah kor noqoshadiisu inay bannaan tahay fowqa man qof uu ka kor noqdo huwa isaguba asanu minhu ka da-weyn wa acdamu saabiqatan fi lislaami islaamkana uga saabiqo weyn lianna alxasana waladu amiiri lmu'miniin xasan cali wiilkiisii waay amiirulmu'miniinka waana isagaa lasoo diray camaarna dadkaasu ka mid yahay marka xasan baa marka mimbarka kor fuulay camaarna hoos labadooda camaar baa da ahaan weyn saabiqana leh dab ayb marka ninkan haddii mar uu amiirnimo iyo wax uu wato inuu kor fuulo dhib mala sidaas uu leeyahay ibnu hubayra camaar inuu tawaaduc sidaa u yeelayna waa suuragal ayb oo isaguba xasan uunan amiir ahayn markaas ayb waxaa kaloo tusayaa marka baabkii ka horreeyey kan calaaqada uu baabkan la leeyahay maxaa yeeley imtixaan iyo fitnuud ayuu sheegay xadiidka dhexdiisa ku sheegay qala xadaana badl bn lmuxabar qala xadaana shucbatu qala ahbaranii camru qala samictu aba waa'ilin yaquul dakla abu musa waabu mascuudin abu musa alashcari iyo abu mascuud cuqbat bnu camrin albadri ayaa soo galeen calaa camaarin camaar ayay usoo galeen xaysu bacaahu caliyun markuu cali diray ilaa ahli lkuufati reer kuufa uu u diray yastanfiruhum isaga oo gurmad ka dalbayo ciidan yacnii markii hore abuu muusa alashcari baa kuufo madax ka ahaa cali waa u daayey markii dambe wuxuu arkay cali abuu muusa inuunan saa dagaalka u rabin markaasuu camaar iyo xasan buu soo diray in bayco loogu qaado kuufa marka abuu mascuudin albadri iyo abuu muusa alashcari labadooda waxay joogeen kuufa yaa yimid camaaru bnu yaasir baa soo galay marka isagoo marka reer kuufa ciidan ka dalbayo uu ku qaabilo zubayr iyo dalxa iyo raggaa fa qaala labadoodii waxay ku yidhaahdeen camaar maa ra'aynaaka ma aanan ku arkin atayta inaad la timid amran arin akraha loo nacayb badan yahay cindanaa annaga agteenna min israacika degdegaaga fii hada alamri arrinkan dagaalka aad ku degdegaysid mundu aslamta intaad islaamtay waxay yidhahdeen camaarow intaad islaamtay arrin aan ka necabnahay arrinkan aad u degdegaysid ma jiro arrinka u degdegayana waa maxay waa dagaalka faqaala camaarun camaar waxa uu yidhi maa ra'aytu minkumaa idinkama arkin anigana idinka xaggiinna mundu aslamtumaa intaad islaamteen amran arin akraha cindii aniga agtayda loo nacayb badan yahay min ibdaa'ikumaa ka daaha iyo ka gaabinta aad ka gaabinaysaan can hada alamri arrinkan anna wuxuu leeyahy intaad islaamteen arrin aan ka nacebahay ma leh fadhiga aad ka fadhisaan dagaalkan uu leeyahay marka labadooda ninba dhinaco u ijtihaaday camaarna marka wuxuu leeyahay amiirulmu'miniinkii baa soo diray dadkan buqaadu u arkaa qofkii amiirulmu'miniinka ku baxaana in lala dagaalaa bannaan halkaas isagu haystaa abuu mascuud albadri iyo ninka iyo abuu muusa alashcarina waxay arkaan iyaguna waxaan inay fidno yihiin shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa isagu meesha ay wax ka hallaabeenaaba waxay tahay sideedaba saxaabadu say iyaguba tilmaameen wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu ayaan aad loogu dhaqmin markaas leanna aayaddu waxay leedahay wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahum hadday laba kooxo muslimiina ay dagaalamaan maxaa lagu sameynaa fa aslixuu baynahum in la heshiisiyaa laysama fain bagat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illah haddii marka qolo ay diiddo ay xadgudubto taas isugu taga marka fa aslixuu baynahumaa ayaan la helin maba lays heshiis baanba laysku dayinba sideeda waxay ahayd marka haddii cali isaga wuxuu ka duulayay dadkaani isaga amiirulmu'miniin ah mubaayacadiisii baa la galay in la adeecay ahayd ninka laakiin baaqiga dagaalka ma in lagu bilaabaa marka hore mase horta in islaax iyo wax laga raadiyaa shardi ah in islaax laga raadiyo islaaxi baan marka la gelinba dadkii marka fidno iska qoranay ahayd nin walbaa sibuu u fakaray dagaalka unbaa la galay iyadoo aan wax heshiisa laysku dayin walidaalika markii dambe nebiga waa kii xasan bin cali ammaanay oo ku ammaanay heshiiska ina bnii hada sayidun wasayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin anoo imaan doonto markii dambe marka saxaabada nin walbaa wuxuu dhahayay fa aslixuu baynahumaadii baan ilownay saasay dhahaya kulligoodna ma wada iloobin dabcan dadkii ka fariistay waaba ka fariisteen iyaga ee intii dagaalka ku jirtay baa taasi ka tageen marka nin kasta oo baaqi ah macnaheedu maaha nin dagaal lagu bilaaba maaha in lagu bilaaba maaha waa in dagaalku horta uu ka horeeyo islaax markii islaaxa loo taag waayaa dagaalka uu markaa saa'iq noqona marka dagaalkaani waxa fidnada ka dhigay wuxuu ahaa islaax baan laga hormarinin inuu fidno yahayna waxaa ku tusaaya uu ahaa xasan bin cali baa waxaa lagu ammaanay inuu joojiyey dagaal haddii marka dagaalku uu sunno yahay ama waajib yahay lama dhaheen xasan laguma ammaaneen dagaalka joojintiisa ibnu taymiya meeshaas ka istimbaaday marka ina bni hada sayiduntuu ka istimbaaday haddii marka tarkulqitaal lagu ammaanay xasan idan alqitaal waa laga fiicnay marka saxaabadii marka maxaan dhahaynaa iyagu mujtahidiinay ahaayeen qolo walbaa nusuus bay haysatay waxbay isku dayday waa dadaashay ninkii hal ajar hela iyo ninkii laba helaba ayb waayahay marka waa kuwan marka aragtidoodu saa u kala duwanaatay labadanna waxay leeyihin camaarow arrinkan aada u ordaysid oo aada u degdegaysid arrinkan aan ka necabnahay ma jiro intaad islaamtaba isaguna wuxuu leeyahay ka gaabintiinna wax ka daranba aynan jirin bani aadamku marka waxaa laga qaadanaa marka culummadu mar kasta inay meel wax ka arkaan ama ay isku ijtihaad noqdaan ma dhacaysa waa kan asxaabu rasuulilaahi arrinkan weyn oo dagaal ku tacalluqa ayay waxay ka noqon waayeen isku ra'yi haddana maca daalika nin walbaa ninka kale saabiqadiisa iyo fadligiisa iyo cilmigiisa waa u qiraya zamankan laakiin waxaad mooddaa taasaa lalaayahay qofkii waxaa laga yaabaa marka intaasoo boqolaal mas'ale haddaad hadday isku waafaqsan yihiin labadooda mas'ale ama labo ay isla keeni waayaan xagga iyo xaggay u kala jeesanaya rubamaa waxaa laga yaabaa qaarkood mid inuu ka dhigaba masalada masalo weynin badan inuu ka dhigo oo marka dambe uu yidhi ayaan lagu daba tukanin iyo gaalaysiin iyo bidcaysiin iyo gaarto masaladan maxaa ka weyn masalo dimaa ku saabsan sow maaha midaan oy saxaabadan hadda isku khilaafsan yihin haddana maca daalika waa isu cudur daaray marka qofku hadduu ahlu cilmi yahay macduur in loo cudur daaro wa wixii marka saxaabadan cilmiga badnaa qaarkood ka qarsoonaaday nin hadda joogo inay ka qarsoonaadaan maxaa waxweyn ka baciid maaha ayb ayb uma ayb markaa wuxuu yidhi faqaala camaarna sidaasuu yidhi wakasaahumaa xullatan wakasaahumaa wuxuu u labisay yaa wax u labisaya daahirka waxaad moodaa camaar inuu siinayo mar maryahan laakiin saas maaha abuu mascuudin albadri ayaa nin lacag le ahaa hantile buu ahaa labadoodii marka ayuu mara nin walbaa maro ayuu siiyey abuu muusaana maro camaarna maro ayuu siiyey isku joog ah wa kasaahumaa xullatan laba maroo isku jooga ayuu marshiyey uma raaxuu ila lmasjidi masjidka ayay marka u kal laheen oy aadeen jumcadii marka kaanamaa camaar ayaa safar maadaama uu ku yimid ayuu dharkii ka bedelayoo maro laba maroo qurux badan buu siiyey kaco masaajidka aaduu yiri marka masaajidkay wada aadeen marka sidaasna waa isu jeclaayeen aragtidooduna waa kala duwanay darsi weynaa ku jira ayb qaala xadaanaa cabdaanu wahuwa cabdullahi bn cusmaan can abi xamzata wahuwa abu xamzata asukari can ilacmash can shaqiiq bni salamata qaala kuntu jaalisan maca abi mascuudin waabi muusa wacamaarin faqaala abuu mascuud waxau yihi maa min asxaabika axadun asxaabtaada ma jiro qof ilaa low shitu haddaan doono laqultu fiihi hayraka ilaa low shitu haddii aan doono laqultu fiihi waxaan ka dhahayaa sha'nigiisa hayraka adiga yacni hayrkaa wamaa ra'aytu minka mana aanan kaa arkin xaggaaga shay-an shay mundu saxibta nabiya sal ll ly slam intaad nebiga la saaxiibtay acyaba cindii yacnii ka ceeb badan aniga agtayda looga ceebayn badan yahay min istisraacika fii hada alamri degdegaaga aada u degdegaysid arrinkan ayb yani arrintan aada u degdegaysid wax ka daran mahayuu leeyahay ayb qaala camaarun camaar waxau yidhi ya abaa mascuud wamaa ra'aytu minka walaa min saaxibika adiga ee saaxibka abuu muusa oo ka wadaayo haadaa kan ah shay-an ma aanan arkin mundu saxibtumaa annabiya sal ll ly salam intaad nebiga la saaxiibteen acyaba cindii looga ceebayn badan yahay agteyda min ibdaaikumaa fii hada alamri ka daaha aad arrinkan ka daahaysaan faqaala abuu mascuud wa kaana muusiran abuu mascuud wuxuu ahaa nin wax haysto wuxuu yidhi yaa ghulaamu haati xullatayni ghulaamkiisu u yeedhay markaasuu yidhi laba maryoodkeen fa acdaa ixdaahumaa abaa muusa buusii walukhraa camaaran wa qaala ruuxaa fiihi ila ljumcati ordaha jumcada ku aada marada sidaasuu ku yidhi yani markuu leeyahy maa min asxaabika axadun ilaa low shitu laqultu fiihi hayraka yani wuxuu ka wadaa dadka kale oon adiga ahayn waxaan doonaanba dhihi karaa laakiin adiga waa ku qiimeynaa way agtaada yani nin wax walba la dhihi kara ma tihid ayb xadiidkan marka kii horuu la macno yahay ayb nin walbaana marka maakhad ayuu fiirinaya baabunay hada kani baabun baab weeyaan idaa anzala allahu biqowmin cadaaban allah hadduu qolo cadaab kusoo dejiyo hadii qola alla ma ii qorin abuu nucaym buu kuu daray qala xadaana abu nucaym qala xadaana bnu abi haniyata can اlxakm can abi waa'ili qama camaaru cala minbari اlkuufati fadakara caaishata wadakara masiirahaa socodkeedii buu ka sheekeeyey waqaala ayuu sheegay waqaala inaha zawjatu nabiyikum sala allahu alayhi wasalama fi dunya walaakhira walaakinaha mima btuliitum caaisha waa wuxuu laydinku imtixaanay waa laydinku fiirinaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa anzala allahu alla hadduu soo dejiyo biqowmin qolo uu soo dejiyo cadaaban cadaab cadaab haddii uu qolo korkooda ku keeno dadkoo dhan waa camimayaan saalix iyo daalix ayb hadhowna niyadooda ayaa lagu soo bixinaya iyo qof walba camalkiisa ayb marka waxaa laga qaadanaya qofku meesha uunan munkarka ku reebi karin ama fidnada inuu iskaga dheeraado si cadaabkaas caamka uunan ugu dhicin qala xadaثna cabdالlahi bn cثman whuwa cabdan qala akhbarna cabdالlahi huwa bn اlmubaarak qala akhbarna yunus can الزhriyi qala akhbaranii xmزة bn cabdالlahi bni cumara anahu samca bna cumra radي اllah canهuma yqul qala rasulu اlahi sal ه ly slam ida anzla allah bqowmi cadaaban alla qowm cadaab kusoo dejiyo asaaba alcadaabu cadaabka wuxuu ku dhacayaa man kaana fiihim wixii dhexdooda ahaaday qof allaale qofkii dhexdooda ah ku dhex jira ayuu cadaabkii asiibayaa uma bucitsuu calaa acmaalihim dabadeedna acmaashooda ayaa lagu soo bixinayaa xadiidkii zaynab ayuu la macno yahay an ahliku wafiina saalixuun qaala nacam ida kahura alkhabar ayb halkan marka ibnu xajar wuxuu yidhi ibn abi jamra inuu ka keenaan u malaynayaa wayustafaadu min hada xadiidkan waxaa laga faa'iideysanayaa buu yidhi mashruuciyatu lharabi min alkufaari gaalada in laga cararo sidaas inay mashruuc tahay la jideeyey wa min aldalamati iyo dadka dulmiga falaa in laga cararo laga fogaado lianna aliqaamata macahum dhexjooggooda iyo negida macooda la nagaanayo min ilqaa'i nafsi ila tahlukati waa nafsadii oo tahluko la gelinayo saasuu leeyahay lanna maxaa yeele cadaabkan ayaga haddii la cadaabo adna waa ku jirtaa dadka marka daalimiinta iyo gaalada iyo dhexjooggooda in laga tago laga dheeraayo maxaa yeele dhexjoogiddooda tahluko ah qofku naftiisa uu gelinayo hada idaa lam yucinhum waa goorma sidaan haddii uunan kaalmaynin waay gaalada walam yarda biafcaalihim afcaashoodana uunan ka raalli noqonin hadaadan taageerin afcaashooda raalli ka noqonin waa tahluukaa ku jirtaa ayb fain acaana haddii uu kaalmeeyo ow radiya ama uu raalli ku noqdo madhabtooda iyo waxay ku dhaqmayaan iyo hanaankooda haddii uu raalli ku noqdo fa huwa minhum iyagouba ka mid yahay markaas waa khatar marka qofkii hadduu raalli ka noqdo ama uu iyaga kufrigooda ku kaalmeeyo kufrigooda inuu kor noqdo haddii uu ku kaalmeeyo iyagoo kala wa waxba kama duwana ayb wayu-ayiduhu amruhu sala allahu calayhi wasalama bilisraaci fi lkhuruuji min diyaari hamuud arrintaana waxaa xoojinaya nebigu markuu meeshii reer hamuud lagu halaagay maraayey nebigu hala degdego ayuu yidhi isagiina waa degdegay dadkiina inay degdegaan buu amray marka haddii kuwii dhintay ee waa meeshaas deganaa jiray la yidhi orod ha lagu maro ha la degdego kuwa nooloo haddaba macaasidii samaynayo xaggay joogaan iyaga ayb xadiidka marka sidaasuu baabkan ugu dhex keenay marka meesha marka fidnada qofku inuu ka dheeraado baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga qowlkiisa cadayntiisii uu baab yahay lilxasani bni caliyin uu ku yidhi ina bnii hada la sayidun wiilkaygan kan a waa sayid walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni min almuslimiin waxaana laga yaabaa alle inuu ku heshiisiiyo laba koox oo muslimiin marka laba koox oo muslimiin ah waxay ku tuseen marka inaynan ku inaynan saxaabada qolana inaysan gaaloobin marnaba sida ay shiicadu sheegayso inaynan ahayn qala xadaثna cli bn cabdالlahi whuwa اlmadiniyu qala xadaثna sufyan qala xadaثna israa'iilu abu musa ayb israa'iil bnu muusa ayaa la yidhaahdaa marka magaca aabbihiis iyo kunyada aabbihiisa iswaafaqay ayb waana nin basri oo reer basra ah waa kana yusaafiru fi اtijaarati ila اlhindi ganacsi ayuu u safri jiray ilaa hindiya wa aqaama bihaa muddatan muddowna meeshaa deganay wa laqiituhu bilkuufati sufyaan baa dhahayo israa'iilaan la kulmay kuufaan kula kulmay wa jaa'a ilaa bni shubrumata qaadigii kuufa ibnu shubruma nin fadli badan buu ahaa qaadigii marka kuufe ibnu shubruma ayaa ayuu u yimid waxaa u imaanaya israa'iil faqaala wuxuu yidhi adkhilnii igeli calaa ciisa ninkan amiirkee ciise layra ii geli ayb ciisahaasna marka waa ciisa bnu muusa bni moxamed ibni caliy bni cabdillahi bni cabaas ibnu akhi almansuur jacfar almansuur in adeerkiisu ninkaa ii geli buu ayb marka kuufow be markaas oo madax ka ahaa fa acidahu aan waaniye si aan u waaniye fakaana bna shubrumata ibnu shubruma khaafa calayhi waaba u cabsaday falam yafcal ma u gelinin marka ibnu shubruma marka waa fiiriye ninkan ninkan inuu wacdiyo rabaa marka ninkan dabeecaddiisu wuxuu ka garanayay nin kakan inuu yahay wuxuu is yidhi kakanaanshihiisu amau la kor tagaa ninkaa amiirka ah markuu la kor tagana ninkaan amau hore u dilaaba meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofku haddii uusan munkarka inkiri karin oo dil iyo wax lamida ay ku imaanayaan waajib kuma aha waa nafsadiisa inuu u turo waxaan markaa fataqullaha ma stadactu haddii uunan awoodaynin cid ku qasabtay ma laha falam yafcal ibnu shubruba marka ma samaynin qaala waxau yidhi xadaana alxasanu waxaa dhahaya marka israa'iil qaala lama saara alxasanu bnu caliyin radia allaahu canhuma xasan bin cali markuu u soo socday ilaa mucaawiyata mucaawiya xaggiisa yacnii markii cali dhintay oo xasan bin cali lala mubaayacooday ciidan aad u tiro badan oo dhulka buuxinayo ayuu xasan soo watay si uu shaam shaam uu u qabto oo uu taxta imratihi uu u soo geliyo ayb lama saara alxasanu bnu caliyin radia allaahu canhuma ilaa mucaawiyata markuu usoo socday bilkataa'ibi ciidankii faraha badnaana uu ula soo socday qaala camru bnu lcaas marka mucaawiyana ciidanu markuu cali dhintay wuxuu is yidhi kuufe iyo la wareeg dhulkaas isna ciidan badan buu soo kaxeeyey labadii ciidan baa marka meel ay iska arki karaan yay soo gaareen qaala camru bnu lcaas camru bnulcaas marka mucaawiya ciidankiisu ku jira camr bnulcaas baa wuxuu ku yidhi limucaawiyata mucaawiya ku yidhi araa waxaan arkayaa katiibatan ciidan laa tuwallii aan jeesanaynin xataa tudbira ilaa ay ka daba jeediso ukhraaha midda kale yacnii ciidankan labadan ciidan maanta waxaan u jeedaa buu yidhi ma kala tegayaan ilaa midba midda kale waxay leedahay ilaa ay ta kaa soo horjeedaa ka jeesato ha jeesanin marka waxaan arkayaa buu yidhi ciidan aan jeesanaynin ilaa midda kale kasoo horjeeda ay jeesata maaha hadalkaasuu yidhi qaala mucaawiyatu mucaawiya waxa uu yidhi man lidaraari lmuslimiin mucaawiya marka caaqilow ahaa siyaasadana aada u yaqaano iyo tadbiirka iyo maamulka aadna u faham dheer ciidankan buu fiiriyey sideetameeye kun waayo meelahaas isaga boqol kun oo kale wataa hadday marka labadan ciidan isku jabaan gaaladii unbaa dhulkii qabsanaysa iyo wixii munaafiqiintii iyo marka labadan ciidan buu eegay oo saa u fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi man lidaraari lmuslimiin muslimiinta maatadooda yaa u dad ah intan hadday isku baaba'aan maatadii baa soo haraysa maatadaas hadhow yaa dad u noqonayo difaacayo ilaalinayo fa qaala wuxuu yidhi camr bnulcaas ana aniga bacdi riwaayad waxay leeyiin annaa ay kayfa sidee buu faqaala cabdullaahi bnu caamir marka bacdi riwaayad waxay leeyihin camar binu caas iyo mucaawiya mucaawiya dulqaad badnaay labadooda oo aad marka arrinta xilmi badnaa faqaala cabdullaahi bnu caamir oo cabdiraxmaan ibnu samura kaanahu marka mucaawiya heshiisuu rabaa marka hadalkan buu soo tuuray kaanahu waryaanan isku baabi'ine aan heshiinuu leeyahay isaga marka waxay ku tuseen marka maamulka siduu u yaqaana iyo iyo sida uu u fiirinayo waxa imaan doono maali alumuur ninka de maamul qabanayana ama dad madax u noqonayana waxaa la rabaa inuu fahmi karo war waxaan haddii la sameeya maxaa hadhow imaan karo tiibuu marka mucaawiye fiiriyey fa qaala cabdullaahi ibnu caamir oo cabdiraxmaan ibnu samura oo isaga jeeshkiisa ku jiraa waxay dhaheen nalqaahu waan la kulmaynaa xasan fa naquulu lahu waxaan ku dhahaynaa asulxa heshiisaan rabnaa ayb sidaasaan ku dhahaynaa marka weliba mucaawiya wuxuu yidhi xasan lacag intuu rabaan siinayaaye dagaalka naga joojiyo hadaayo xasanna wuxuu yidhi inaga nagaaba wax bixinuu yidhi aalu beyt haddaan nahay sharaf iyo wuxuu ka qaatay marka iyo qiimi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka heshiis inuu dalbo heshiisku inuu wax fiican yahay tan labaad waxaa laga qaadan karaa qofku heshiis inuu lacag ku dalbi karo lanna mucaawiya wuxuu leeyahay waxa uu rabansiinaya dagaalkan iyo waxaan haiska daayay bis ha jooji xasanna marka waa u bannaanayd inuu yidhaha lacagtiisii waa joojinaya dagaal bis haddii sidaa uu yidhaahdana waa bannaan tahay masaladaasu ka baxfiyey marka meeshaan shaarixa baxi ku sameeyey haddii marka baytulmaalka ma laga sii karaa marka maalkii dowladda ee baytulmaal u yaalay haddii la siiyo dagaalkii lagu joojiye maslaxa caama waay waa bannaan tahay iyada lafteeda qaala alxasan xasanulbasri wuxuu xasan bin cali qaala alxasan xasanulbasri waaye wuxuu yidhi walaqad samictu abaa bakrata ayaan maqlay qaala wax baynama nabiyu sala allahu calayhi wasalama xilli nebiga yakhdubu uu khudbaynaya jaaa alxasanu xasan oo wiil yar abaa yimid faqaala nabiyu sal l salama nebigu waxa uu yidhi ibnii haadaa sayidun wiilkaygan kan a waa sayid waxaa laga qaadanayaa marka gabadhaada wiilka ay dhasho ama cunuga ay dhasho waa wiilkaaga gabadhaa dhashay sax maaha gabadhaada adiga wiilka ay dhashay yownanba kugu abtirsanine waa wiilkaagii lanna nebiga gabadhiisaa dhashay haddana wuxuu leeyahay inabnii wiilkaygu awowgu waxaa laga qaadanayaa in gabadha wiilkiisa awowga yacni wiilka uu awowga u yahay ee gabadhiisu dhashay naagta ou qabo ma guursan karo aana maxramay ka tahay wiilkiisii gabarow qaba in abni wuxuu yidhi ibnii hada sayidun walacala allaha waxaa laga yaabaa an yuslixa bihi inuu ku heshiisiiyo bayna fi'atayni min almuslimiin laba kooxoo muslimiinta ka mida inuu ku heshiisiyaana laga yaabaa marka tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir xadiidkana waxaa ku sugan mucaawiye fahamkiisa iyo maamulkiisa iyo dulqaadkiisa iyo waxa soo socda sida uu u fiirinayo waxaa kaloo laga qaadanayaa jeish fara muslimiintu markay isku jabaan oo waxay xoog hayaan ayagu isgeliyaan waxay marka fariiso ay u noqonayaan cadowgooda ninkii raba marka taas inuu fahmo halkaanuu ku tusaale qaadanaya meeshaan annaga ilaahay nagu abuuray soomaalida dhulkan ayaa tusaale noogu filan wax allaale waxay xoog haayeen waa isku jijabiyeen soomaalida markay isku burburiyeen maanta marka mid kastaa wax daciifuu ka cabsanayo nin walba meeshiisiyaa lagu horay marka shib waay wuxuu qaadanaa marka samcan wa daacatan uu leeyahay wax shalay uu ka santaagi jiray oo uu ka yacnii iskala weynayo ayuu maanta u ordayaan sidii eyda balaqda balaqa loo tuuro sida ugu ordoo kale iyo ugu ordaa maanta shalayna waxaa laga yaabaa maya may waxaan aniga ima anfacayo qof muslima walaalkiisa war xoogaagaan reebo ninkan iskaga dulqaada haddii la yidhaa maya maya mayu dhehey marka mucaawiya taasuu ka taxdaray marka war sidaasi ma dhacayse wuxuu yidhi maya xooggan waa la baaqi yeela waxaana loo baaqi yeelayaa dadkan maatadee muslimiinta loo baaqi yeela si ka fiicanoo marka la yeeli lahaa miyaa jirtana marka wa hada min fadli mucaawiyata radia allahu canhu hada aakhiruhu billahi towfiiq صلى الله وسلم على نبينا محمد ya xadiiث ma dhiman beryan